ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa magaalada muqdisho ka furay shir sanadeedka shanaad ee xeer ilaaliyaasha soomaaliyeed oo lagu soo bandhigay wixii uu qabsoomay iyo waajibaadka horyaala waxaana shirka ka qaybgalay wasiiro ka tirsan xukuumadda xeer ilaaliyaasha dowlad goboleedyada safiiro iyo marti sharaf kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa tilmaamay in cadaaladu ay tahay unug isku xidhan oo ay lagama maarmaan tahay in hal mar la isla soxo islamarkaana aan waxba laga qaban karin amniga dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada haddii aanan la hagaajin in shacabkeennu ay ku kalsoonaan doonaan inay dowlad leeyihiin inay nidaam garsoor leeyihiin marka ilahay idankiis cadaaladda xoog baan saari doonaa waan sii wadaynaa inta yaranoo hadda joognayna tallaabooyin la qaaday baa jira annagu dadka ka shaqeeya ee mas-uuliyiinta arruntii waan aad u kalsoon nahay talooyinka ay keenaan waan u dheganuglahay waana u dheganuglaanayna laakiin waxaan rabnaa inay iyaguna si cad oo dalkan wax u qabanaya oo cadaalada inay iyaguna u hawlgalaan oo ay shaqadaas qabtaan mar kale waxaan ku celinayaa tallaabo ma qaadi karno amni ma sugan karno dhaqaalo ma soo kordhisan karno oo isku filaansho ma gaarayno dulliga kama baxayno inta uu dulmina inagama baxayo dulmi dulmi intuu jiro dulli kama baxayno dulmina kama bixi karno haddaynan cadaalad aysan haddaynan cadaalad jirin ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa ku baaqay in bulshada soomaaliyeed laga wacyigeliyo dhaqamada ku salaysan laaluushka iyo musuq maasuqa cid walba oo lagu helana sharciga la horkeeno dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay annagu waan isnaqaanaa adigu musuq maasuqa wiilka habarin meesha ka shaqeynaya adaa baraysa qofka soomaaliga habaray waa la yaqaanaa safkuu diidayaa dhinac buu ka gelayaa wuxuu leeyahay ii fududee shan baan tuurayaa waan isnaqaanaa soomaaliga waa la isnaqaanaa marka musuq maasuqu hay-adaha dowladda keliya ma musuq maasuqa inta badan bulshadu ka yimaada ii fududee ayagaa bari anaa intaa ku siinaya adigu iska waxayso bulshaday ka timaadaa bulshadeenna asal waxaa ka ah musuq maasuqa waana runta in la sheego waa laga maarmaan waxyaaba badanoo ku wanaagsannahay baa jira laakiin mas'alada musuq maasuqa wiilka xafiiska fadhiya kama timaadee asalkeedu bulshadu ka yimaada qofka xafiiska fadhiya sarkaalka xafiiska fadhiya ama caskari ha ahaado ama madani ha ahaado laakiin shacabka ha la qabto ka shacabka ah ee la ordaaya bahasha ee bahasha la wada dambiilaha weyn kaas waaye kaasaa u baahan in la soo xiro oo la qabto oo lala dirira kaasaa u baahan marka dagaalku yuusan hal dhinac oon fiirin laakiin dhinaca kalea ka khatarsana dhinaca kale ha la ilaaliyo maxaa jira refeshinka iyo kahortagga ayaa ka wanaagsan ka dabatagga